الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص والجهل قل تصور الشيء على وعلمنا معرفة المعلوم انضابقت لوصفه المحتوم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيدا أو مركبا قد سمي بسيده في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصورا والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشمس أو بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم تالي ما كان موقوفا على استدلال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما ضرب والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والضرف المرجوح يسمى وهما والشك تجوز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران أما أصول الفقه معنى بالنظر لفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك الدرق في ذاك درق الفقه أعني المجمل كالأمر أو كالنهي لا المفصل وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول بسم الله الرحمن الرحيم bari tacriifaadkii iyo umuurihii kolley muqadimaadkii ayaa inoo socday dee waxaanan ku celinayaa kolley qaradkeenna kitaabkani waa alfaada ama abyaada inaan dabdino macnaha beydka aan fahamno ama amtilo iyo umuurahaasi waa umuuro waxaan filayaa aan inagaba qarsoonayn sharxii hore ama kitaabkii horena wixii amhilo u ahaa iyo wixii kalaameeye hadale la socday ayuunbaa halkan raacaya waayo waa nasrigii nadmigiisii markaa waxaan soo aragnay axkaamtii adigu bal takliifiga ahaydna wuxuuna soo yidhi fiqi waxaa la yidhaa macrifatu alaxkaami asharciya axkaamtii sharciga ayd alatii dariiqu halijtihaad garashadeeda la gartaa fiqi lagu magacaabaa marka xukunkaa sharcigaa ee garashadiisana dee fiqhi laguba magacaabayo ee axkaamtii ayuu laba horta dee uu inoogu qaybiyey khaasatan axkaamtii takliifigayd buu toddoba kaba dhigay sheekhu waana si aynu dee kitaabkii uu nadminaya kusoo aragnay markaa shan horeynuu soo aragno waa waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii iyo makruuhi iyo muxaramkii waana axkaamta takliifiga kuwa laydhaa laba ayuu markii hore tirada uu inoogu soo daray halkii uu lahaa maca saxiixi mutlaqan walfaasidi ayaa inoo dambeeyey bal waxa ay yihiin iyo tacriifkoodna taa magaca iyo ayuunbuu inoo tirinayay iyo magacan guudunbuu iyo anwaac tiradunbuu ahayd taasi uu tirinayay markaa horena saan soo ogaanay sheekhu taha kuba tiriye laakiin kolleysa dee raajaxay culimmaduna ay iyagu jumhuurtoodna ay kuba tagaan labada saxiixa iyo faasidku axkaamta takliifiga inaanay kaba mid ahayn dee xukum sharciyaha laba yidhaaho ee inay yihiin axkaamtii wadciga ahayd bal ayu ay yihiinba oo isagu taas qaybtii labaad ee wadcigo dee saddex kale ay kaba maqantahay inay yihiin laakiin imika waxaan ku soconaynaa un dee kitaabka inooguba sugan tacriifkii bal maalan ama waxa ay yihiin saxiix iyo faasid iyo waxyaalaha daabidkoodu yahay tii baanu labada beyd inoogu sheegayaa wuxuu ihi markaa naadimku raximahullahu tacaala wadaabit saxiixi saxiixa daabitkiisu maa kii weeye tacalaqa uu ku tacalluqay aliftan tacalaqaana aliftii tasniyada maaha ee waa aliftii ay aliful idlaaq odhanayeen ee halkan dee waxa weeyaan qaafiyooyinka iyo waxyaala adigu bal haleelayay haleelaysay maa tacalaqa wixii uu ku tacalluqa weeye bihi isaga nufuudun fulitaan uu fulo oo qaradkii iyo muraadkii laga lahaa la gaadho oo laga gaadho marka isagii lalaba yimaado taasi uu kuba tacalluqo iyo wactidaadun tirsi la tirsado oo wixii dee intusiisii loola yimi sharcan muctabarka uu kuba ahaa wixii xagga sharciga si uu waxani u hagaago looga baahnaa ee shuruudiyo taasina la helay wixii mawaanicda ahaa ee hor joogsanaya meesha ay kaba baxday markaa tirsi la tirsanayo la ictibaarinayo isaga uu kuba tacalluqay mudlaqan xaalu yahay kula idlaaqayoo ujeedadu ama caqdi ha noqdo waxaasi oo cuquudii ama cibaadaad haba noqdeen mudlaqa taasoo wada sawaun kaana caqdan aw cibaada waana kii aynu soo maray min caaqidin haadaani dee qaacidina weydiin taale ama inoo taale waxaan leenahay laakiin caaqidin baa asar raajixa ama sawaabkeeta kale taxriifun baan ku tirinayne min caaqidin haadaani aw min caabidide mudlaqa marka ama caqdi haba noqdo ama cibaade eh wixii furitaan uu fulay oo ujeedadu muraadkii laga lahaa la gaadhay markaasoo wixii dee ka dhalanayayna ay kaba dhasheen ee ka ratimi jiray marka caqdigan lala yimaado ama dee cibaadadan taas adigu wixii taas uu ku tacalluqayo iyo tirsi la tirsanayo la ictibaarinoo dee wax markaa intuu hagaagay ansaxay saa loo tirsanayo ah inay wixii isaga markaas ka ratimayo dhanna way kaba ratimayaan kaas baa saxiix loogu magacaabaa faasidkuna cagsigii buu noqon bal markaa waxa weeye imaka halkan saxiixu saan horeba u soo maray cibaadadana waa gelayaa oo waxyaalihii mucaamalaadka ama cuquudiina waa gelayaa haddaan cuquudda kuba horeyno bal maalan beecii baaba cuquudii kaba mid ah beecu dee ilaahay subxaana wa tacaala waa baneeyey laakiin haddana sharcan dee shuruud buu leeyahay la ictibaarinayo si uu beec markaa saxiixa oo wixii laga rajaynayay beecan loolaba yimina uu ugaba ratimo uuba noqdo taas bal marka haddaba beecu haddii shuruuddiisa ay u dhammaato wax mawaanico oo beeshiina jira aanu jirin markaa dee beec ansaxay buu sharcan noqonayaaoo kar hadduu ansaxana wixii looga qaradkii lagaba lahaabaa ka ratimaya oy kaba mid tahay naqlulmilkiya ee wixii inay kana mabiic buu lahaa kii kale wax ka iibsanayana haman buu lahaaye mid kasta wixii kii kale gacantiisa ku sugnaa buu beecan ku milkeeyaa intifaacii uu ku intifaacayay baa u bannaanaanaya sawaajkii oo kale marka la helo shuruuddiisii iyo dee wixii sharcan loo dejiyey si uu u noqdo mid saxiixa nikaax saxiixa waxba ka ratimayo dee waa xilul istimtaacba ee istimtaaci waa laba ruuxoo isu bannaan bay noqonayaan oo iskuba istimtaaco taasoo inay waxay ka dhalanaysaana nikaaxii sharcan saxiixa ahaa marka bal haddaba cibaadada markuu wuxuu mucaamalo ama caqdi yahay waxay ku sifeeyaan nufuud waa lagu sifeeyaa nufuud bay kuba sifeeyaan nufuudkuna asalka hore luqada haddaan idhaahno nafada sahm sahmigii waa marka uu leebkii waa fulay ama dusaybaba ay kaa noqonaysaa imaka tane waa marka halkii wixii lagu ganayay uu gaadho ee weliba xagga kale ugaba baxo taas baa laydhaa caqdigina markaa shuruuddiisii iyo wixii sharcan xagga sharciga loo ictibaarinaya ee u taam noqoto ee wixii qaradkii laga lahaa uu ka dhalanayu ka ratimayo isagiina nufuud waa fulid uu fulay oo wixii uu taam noqday taas baa lagu sifeeyaa bal haddaba markaa maxaan odhanaynaa caqdigaas waxaan odhanaynaa caqdi naafida ayaan odhanaynaa oo wixii looga qastayay ayaa ka ratibmay dee kolleyna wuxuu uga ratibmay umuurihii sharcan waxaan loo ictibaarinayay ayaa meeshii laga helay oo la helay dee wax mawaanicina ma jiraan marka kaa waxaan ku magacaabaynaa bal maalan caqdi naafila waa la odhanayaa oo nufuud baa ku tacalluqaya bal xagga ictidaadku dee culimmada qaarkood cibaadada horta nufuud laguma sifeeya caqdigana waxay dhahaan ictidaad laguma sifaynayo walow barhkood caqdiga labada ay isu raaciyaane ictidaadku waa lafdigani waa min alcadd waa koobitaan iyo tirintii haddaan idhaahno shahaada shayu laa yuctadu bihi macnaa lama tirsanayo laa yultafatu ileyh wax qiimuu leeyahay ma jirto wax lagama soo qaadayo weeye haddaan idhaahno yuctadu bihina oo lafdigu waa kii cadadkii uun iyo ixsihii buu ka soo jeedaa ee macnuhu waxa weeye oo wax dee qiimo leh oo waxa weeyaan la ictibaarinayo oo la tirsanayo haddaba cibaadadii bal maalan salaadii oo kale shuruud ka horeysay lahayd gudaheeda arkaantii baaba jirtay waxyaalo dee ay tay in laga dhowro mawaanicdii ama mubdilaadkii baaba jiray haddii umuurahaas mawaanicdiina aanay jirin dee wixii kale sharcan loo baahnaa si ay salaad u noqotona la helo maxaa lagu sifaynaya waa salaad saxiixa la odhano maxaa ku tacalluqaya ictidaad waa tirsi la tirsado la ictibaariyo dee ruuxan dimadiisiina waajib baa saarnaayo wuu kaga beri noqon waayo waa umuurihii ka ratimayey ajri iyo thawaabkii waa la rajaynaya ilaahay subxaana watacaala inuu kaba siiyo bal markaasoo ictidaad waa tirsi wixii la tirsado la ictibaariyo waa wax qiimalo oo markaa sharcan qiimo kuba leh taasba iyadna cibaadaadkii ictidaad baa lagu sifeeyaa nufuud cibaadada laguma sifeeyo ama mucaamalaadka bal nufuud waa laguma sifeeya oo bal marka leego in caqdiga naftiisa waa ictidaadna waaba lagu sifeeya walow bacd alculamaa ra'yi ay leeyihiin oo nufuud gaar ahaan mooye ictidaad inaan lagu sifaynayatay bal haddaba ictidaad iyo nufuud macnihiisa horta taa weeye waa waxaan wixii looga jeeday ee la imaatinkiisaba looga jeeday baa ka dhalanaya oo ka ratimaya si uga ratimayaana umuurihii sharcan waxaan loo ictibaarinaya si uu hagaago ayaa mutawafira wixii mawaanicda ahaana meesha maba jiraan ee horjoogsan lahaa ee mancin lahaa waxaan markaa kaasbaa maxaa lagu sifaynayaa saxiix baa la odhan waxaa kaloo ama cibaado ha noqdo ama wax caqdiyo cuquud iyo mucaamalaadkiisa beecii iyo wixii kale nikaaxi iyo umuurihii kaleba haba noqdee taasba weeye beydka markaa macnihiisuna intaa weeyaan wadaabidu saxiixi saxiixa daabidkiisu maakii weeye tacalaqa uu ku tacalluqay bih isaga uu ku tacalluqay nufuudun fulitaan uu fuluu taam noqdo ahartii iyo wixii looga jeeday uu kaba ratibmo iyo wactidaadun tirsi la tirsado latood u adugu bal markaa wixii la tirsaduu qiimo yeesho taa mudlaqan xaalu yahay iyadoo la idlaaqay waxaasoo ama uu caqdi ha noqdo ama cibaado ha noqdee walow dee aan labada lafti way kala leeyihin aan leenahay ama midkood labadiiba waa lagu sifayn karaa laakiin cibaadaadka ictidaadun baan odhanaynaa wixii uu ku tacalluqay kaas baa saxiixu yahay kol haddaan saxiixitaa u fahmnay faasidkuna bidkii weeye amiladiina waxba imika anugu halkan de waaya amila aynu soo marnay weeyaan qaradkeenna waa beydka inaan hagaag u dabdino oon fahmnana ujeedadii laga lahaa waalfaasidu faasidku alladii kii weeye lam tactadid waa adigaa lagula hadlayaa ruux kastoo khadaab ka suurtagalo kan hadalka loo jeedinayo macnaa waa lam tactada anta adigu aana tirsanahayn oo dee wax kasoo qaad baanu lahayn lama ictibaarinayo bihi isaga aana tirsanahayn oonad ictibaarinahayn kaas baa faasid laydhaa walam yakun aan ahayna binaafidin ku fulaya aan ahayn oo dee ujeedadii iyo qaradkii laga lahaa uu ka dhalanayo ka ratimayo idaa cuqida haddii la caqdiyo oo waa caqdigii kana waa kii hore cagsigii cibaadadii bal faasid iyo baadilna dee kollay culimmadu ma kala farqiyaan waxaan xanafiye ahayn allahuma dee suurooyin malaa xajka iyo meelo ayuunbay qolooyinka kalena taa ku ay yar kala farqiyaan faasid iyo baadila imaka isku mid baan kaba dhigaynaa koladu wixii guud ay iskaga mid yihiin bal faasidku haddii uu caqdi yahay iyo hadduu cibaado yahayba waa kaa tii hore cagsigeed lahoo aan nufuud iyo ictidaad ku tacalluq ahayn oo macnaa nufuudkii ujeedadii laga lahaa ee loola imanayay kama ratimayso nikaax baaban imaka soo qaadaynaa nikaaxi shuruud buu lahaa bal ama arkaan baabuu lahaa arkaantii baa wax ka midii meesha maqan yihiin oo nikaaxi weli meeshii kumaba sugna ama shuhuud baaban jirin ee arkaantii nikaaxa kaba mid ahayd waana lala yimi maxaan odhanaynaa nikaax faasida lagaba cabiri markaa faasnimadiina maxaa ka dhalanaysa dee nufuud meeshii ma jiro qaradkii laga lahaayee inay labadan dee ay noqdaan labadaa isqabe isu bannaan bal markaa taas meeshii ma taalo may imano waa in la kala kaxeeyaa meeshii imanaysa oo la kala kaxeeyaba haddii xataa caqdigu sidaa uu kuba dhaco marka maxaa la odhanayaa kaas dee caqdi faasida lagu magacaabay beecii oo kale haddii bal maalan ruuxu waxaanu lahaynba ayuu ruux kaba iibiyey milkigiisaba kumaba sugna ama waxaan laawood marka anuu lahayn inuu gacanta ka geliyuu kaba iibiyey oo dee waxaweyaan sida neef ka lumay oo kale wuu ka lumayba meel uu ku ogyahay maba jirto ama haddii xataa meel loogu sheegay wuxuu gacanta ku haystu ninkii uu ku wareejin karo si uu dee wixii u milkiyaa ma jirto u guddoonsiiyaa taasoo kale dee beec ansaxaya maaha maxaa la odhan waa beec faasido ujeedadu markaa wixii qaradkii laga lahaa ee bal maalan naqlulmulkiya ahayd halkan ma dhacayso kana lacagtiisii waa leeyahay kana neefkiisii dee ha u maqnaada isagaa iskale laakiin wax halkaa lagula kala wareegayo oo kani uu tan ku milkeeyo oo taasoo meeshii ka dhalanaya taasi ma jirta sharcan wixii baaqi wuxuu ku yahay ruux kastaba wixii uu gacantiisa ku sugnaa isagu milkigiisa baaqi ku yahay waxana wax keena milkiya naqlinteed ama keenaya ma aha kaa maxaa la odhanayaa waa faasido bal markaa nufuud haddii aan ku soo fasirnay waa wixii in ujeedadii laga lahaa ay ka ratimayso uu noqonayo sida sahmigaa la ganee halkii lagu ganayay gaadhay ee hagaag ugu dhacay oo kale asiibay noqonaya taas dee maanta laguma sifaynayo oo nufuud meeshii ma jiro cibaadadiina ka soo qaado salaad aanu isagoon weyse qabin uu tukanayo ama arkaanteedii qaybi maqan tahay dee waa cibaado baadilay noqonaysaa cibaado baadilay noqonaysaa iyadna ictidaad iyo la tirsado ruuxana dimadiisa ay ku beri noqoto qadanimadii wixii lagu lahaa uu taa kagaba dhacayo waxyaalahaasi meeshii ma jiraan ictidaad xaggaa jaanibkaasna ma jiro haddaba faasidkuna waa kaan nufuud iyo ictidaadtoona kuba tacalluq ahayn oo wuxuu yidhi walfaasidu faasidku aladii kii weeye lam tactadid ficilku waa ictada yactadu waxa weeyaana de waa idqaamkiibaana meeshii la kala fakiya labada xaraf labada xaraf ee labada daali ay markaa isku idqaamnaayeenoo dee markaa saasaana lam tactadid macnaa lam tactadda anta weeye adigu aanad ictibaarinahayn wax ka soo qaadahin uunad tirsanahaynba kaas buu yahayba walfaasidu aladii bihi lam tactadid walam yakun aan ahayn binaafidin ku fulayana aan ahayn bal halkan caqdigiiba waa kan idaa cuqida haddii la caqdiyo dee dadka ay iib iyo ijaare iyo ama wax nikaax adigu xun ay dhex maraan waxyaalihii cuquudda ahaa mid fulayo ujeedadii laga lahaa laga gaadhaya aan ahayn kaas baa uu yahay isaguna saxiixii iyo faasidkii bal halkaa toddobu inoogaba dhigay axkaamtii markaase shan iyo labana waataaan u kala qaadno laba waxaan leenahay waa axkaamtii wadciga ahayde ee axkaamtii takriifayd kumaba jirtay halkaasaan tacriifyadoodii iyagii aan kuba dhaafaynaa welina umuuro tacriifyo guudbaa tacriifaad guud baa inoo socda marka wuxuu naadimku raximah llahu tacaala waalcilmu cilmigu lafdun lafdi weeye waa imaka lafdiga cilmi fiqi buu inoo soo tacriifiyey oo fiqigii waa kii inoo soo tacriifiyey aynu soo aragnay maalintii dhoweyd oo alfiqu cilmu kulli xukmin sharci imakana cilmi buu doonayaa walow uu wax iska cad yahay oo tacriif saase barhkood ay dhahaan in la tacriifiyaba uma baahna ama waa adagee si loo tacriifiya bal cilmigii buu tacriifinaya wuxuu leeyahay waalcilmu cilmigu walow aanay tacriif cilmi ahayne laakiin inuu fiqigiiyo cilmigiinbuu isu eegayaay cilmigu lafdun lafdi weeye oo lilcumuumi cumuum u sugnaaday oo lam yukhasa lama khaas yeelin lilfiqi bilfiqina nusqooyinka qaar way dhaceen fiqhiga laguma khaas yeelin bal ilfiqu fiqiga ayaa akhaso isaga ka khaasan labada waan ku laabmayaa markaan macnaha beyd ka fahmno iyadaynu hore u soo aragnay marka wuxuu leeyahay lafdigan alcilm waa lafdi caam ah oo caam siduu ku yahayna dee anwaacdan culumtee kala duwan ayuu wada shamlinayaa cilmigii fiqiga aynu hayno ama dee cilmigan usuulka iyo cilmigii fiqiga iyo cilmigii xadiidka iyo cilmigii tafsiirka iyo cilmigii luqada ku tacalluqsanaa iyo cilmigii dee xisaab iyo riyaadiyaad iyo culumtan kale sida saynis iyo waxyaala kuba tacalluqsanaa intaba cilmi waa la odhanayaayo waa lafdi caam oo cumuum buu u sugnaado wuxuu shamlinayaa oo wada hoos imanayuu kulansanayaa culumtii kala dunayd oo dhan buu kulansanayaa marka haddaan alcilmu nidhaa fiqiga wuu ku rumoobayaa xadiidkii iyo tafsiirkii iyo anwaacdan kale culumtii sharcigayd wuu ku rumoobi culumtii luqada waa ku rumoobi culumtii tajriibiga ahayd iyo culumtaa kalena waa ku rumoobayaayo cilmigu waa lafdi caam oo wixii cilmi lagu magacaabayayba uu hoos imanayo saa daraaddeed alcilmu iyo alfiqhu isku mid ma aha cilmigu waa waxaa ballaadhanaya waasica ee fiqigiina uu hoos imanayo fiqiguna waa qayb cilmigii kaba mid ah ee maaha labadan mafhuum ee cilmi waxaan ka fahmaynaya alfiqi waxaan kaba fahmaynaa isku mid maaha ma sidna ee kan fiqigaa qayb cilmigii ka mida ah saa daraaddeed ruux kastoo bal maalan faqiihi ee kullu faqiihin caalim waa caalim waa la odhanaya dee ninku hadduu magacii mutay uu faqiihyo wuxuu sheeganaya ahayn laakiin ruux kastoo caalimi faqiih maaha caalim naxwi aa jira caalim markaa balaaqi dee balaaqa aqoonula jira mid qiraa'aad baa jira mid tafsiir baa jira mid xadiid baa jira dee intana faqiih lama odhanahayn oo markaa in waxa weeyaan shaksi kastoo caalim aan ku magacaabaynaa faqiih maaha laakiin ruux kastoo faqiih aan ku magacaabaynaa caalim waa yahayo waayo fiqigu waa qayb cilmigii kaba mid ah intaas weeye beydka wuxuu inoogu sheegaya kale haddaan markaa maqsuudkii fahmnay laqbadii unbaan eegaynaa waalcilmu cilmigu lafdun lafdi weeye lilcumuumi cumuum u sugnaado ujeedadu waa lafdi bal dee horeynu kitaabkii ugu soo aragnay kana aan ku arki doonaa alf iyo lami markay san oo kale waxyaalaha caynkana gasho inay cahdiye ahayd inay keenayso cumuum faa'iidayso cilmigu ee wax kastoo cilmi lagu magacaababa waa ku dhacayaa saa daraaddeed lam yukhasa lama khaas yeelino ficilkana majhuul baan u bineeyey walow aan arkayay mutuunta qaarkood maaha kuwa haysataan nimati kale oo idaan haysan in waxa weeye isagoo dee halkan musama alxarake laakiin xarake qalimta badan ictimaadka ayare lam yukhasa laguma khaas yeelin cilmiga lilfiqhi fiqhiga laguma khaas yeelino marka cilmi la yidhaaho waxaa loo jeedaa fiqhiga ma aha waa wax ka waasacsan macnaha uu leeyahay ma mafhuumkiisuna fiqiga uun maaha ee fiqigu waa qayb ka midee waa ka waasacsan yahay lam yukhasa laguma khaas yeelin lilfiqhi mafhuuman xagga mafhuumka iyo dalaalada lafdigani wayna tusayo bal ee alfiqhu fiqhiga ayaa akhaso ka khaasan oo isaga hoos gelaya oo qayb ka mida cilmigii uun ah laakiin qaybo kaloo badan oo cilmigii ayaa jiroon fiq ahayn bal markaa muhimku waxa weeyaan cilmiga iyo fiqhigu waa fiqigu qayb cilmiga kaba mida marka alcilmu laydhaa la idlaaqana ujeedadu maaha alfiqiya culumtii kalena way soo gelaysaa fiqiguna waa qayb ka mida وcilmuna macrifaة اlmacluumi in daabaqat liwaصfihi اlmaxtuumi waa tacriifkii cilmiga imaka kan wacilmunaa inaga cilmigeennu haddaan khalqiga nahay macrifatu lmacluumi wixii shanigiisu ahaa in la ogaado waa wixii la ogaa orantaa u soo aragnay kitaabkii hore macnaa waa maa min shanihi an yuclamaan odhanayna imika waxaan weli maba ogin ee wixii shanigiisa ama arinkiisu ah in la ogaadee la ogaan karayay garashadiisa la garto taas baa cilmi la yidhaa in daabaqat laakiin waa goorma in daabaqat hadday macrifadaasi waafaqdo liwasfihi waxaan macluumka ama shanigiisuu yahay in la ogaado wasfigiisii almaxtuumi laasimka ahaa waa iska maxtuum waxaweyaan iska takmilo waa wasfigiisii dee isagu uu lahaa ee xaqiiqiga ah hadday waafaqdo beydkana muxuu leeyahay cilmigii buu inoo tacriifinayaa cilmigu xagga luqada bimacna alyaqiin baaba loo isticmaalaa oo calimaya calamu idaa tayaqan calima yaclamu macnaa waa markuu waxaan uu og yahay maaha wax fandi iyo shaki iyo waxyaalaha maaha waa wax yaqiina oo hubaala oo hubo taas baabay luqadu tahay istilaaxii maxay tahay waxuu inoogu tacriifiyey waa wixii shanigiisu ahaa in la ogaado ama markaa mawjuud ha noqdo ama macduun haba noqdo haddii garashada la garto garashadaasi hadday dee san uu waxani waaqic ahaan yahay ama wasfigiisii xaqiiqa ay waafaqsan tahay taas oo horeyna waxaynu ku soo aragnay matigiiyo waraaqaadka macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihi fi lwaaqic cibaaradaasay ahayd waa cibaaradii buu nadminayaa wixii macluumka ahaa ama shanigiisa in la ogaado oo la garto oo laakiin lagu garto si waaqica uu ku yahay se xaqiiqadiisu ay tahay kaas baa cilmi la yidhaahaa laakiin eeg haddii wixii waaxu leeyahy waan gartay laakiin wasfigiisii macrifadiisan ama san uu haystaa ma waafaqsanaa taasi waa jahli taasi waa jahli waa inoo dambaysaa ee macluum ama cilmi waxaa la yidhaahaa wixii shanigiisu ah in la ogaado oo si uu ahaaye waaqica uu ku yahay ama xaqiiqadiisu ay tahay uu ruuxu u garanayo u og yahay ama uu ogaado taas baa cilmi ah taas baa garasho ah ee wixii aanta ahay ma garasho ma aha marka wa cilmunaa inaga cilmigeennu macrifatu lmacluumi waa wixii shanigiisu ah in la ogaado garashadiisa la garta weeye calaa maa huwa bihi fi lwaaqac siwiinasooyidhi maxayd in daabaqad hadday macrifadaasi waafaqdo liwasfihi wasfiga liwasfi lmacluumi waa shaygaa shanigiisa in la ogaado wasfigiisa almaxtuumi maxtuumka ee macnaa laasimkee isaga de xaq isaga u gaarkaa weeyaane keyrkii kama soocaysa bal markaa cilmigii markuu inoo tacriifiye maxaa dee raacaya jahligii buu tacriifinaya marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waljahlu jahligu qul waxaad tidhaa anta adigu weeye adigun shakhsigan tan eegayow tacriifkiisa fii tacriifihi waxaad tidhaa tasawuru shayi shaygii oo la suuraystaa la yidhaa calaa khilaafi wasfihi wasfigiisii si khilaafsan lagu suuraysto alladii wasfigaasoo calaa uu kor noqday macnaa uu soocmay weeyaanoo waxyaalaha kale uu kaga soocanyay bihi isaga oo wasfigiisii uu keyrkii kaga soocnaa waxyaalaha kale uu kaga duunaa si ka duwan oo uu ruuxu u haysto waxan ama u suuraysto taas baa jahli laydhaa bal taasi waa tacriif wa qiila waxaa layidhi waa tacriif labaade xaduljahli jahliga xaddiisu faqdulcilmi waa garasho la-aanun ama markaa ha jirto inuu shayga sidiisa sidiisii u ah si ka duwan uu u suuraysanayo ama inuu waxaan khaaliya dihni kaba yahay aanuu fikradba kaba haysan uu leeyahay marka la weydiiya maba garanayo taas ha ahaatee waa cilmi la-aan macrifo la-aan ayaa jahli laydhaa farqi baa u dhaxaynaya labada tacriif waa markan dib u yar dee albiyaada ay daaxinayaan kusoo laabmaya laqbadan wataaye marka wuxuu ihi qad sumiya waa la magacaabay haddaba jahligan waxaa lagu magacaabay oo uu kala baxayaa wey u qaybsamayaa basiidan mid basiida oo jahli basiida la odhanayo aw murakaban wa murakaban mid murakab oo jahli murakaba la odhanayo labadiibuu miaal la sheegay oo wuxuu ihi basiiduhu jahliga kiisa basiidkii ama waa miaalkiye fii kulli maa kii dhammaantii ayuu ahaadayba kaainun fii kulli maa taxta saraa ciidan ama dhulkaba hoostiisa ahaaday ama dee turaabkaba dhahor tarkiibuhu jahliga waa miaalu tarkiibi wey jahligu markuu murakab yayna aw murakaban buu inaydhe tarkiibkiisu ama kaa isagu kiisa murakabka la odhanayaa waa fii kulli maa kii dhammaantii buu ahaaday isaguna tusawira calaa khilaafi wasfihi wey iska taam yeelo la suuraystay oo wasfigiisa si khilaafsan waa dee macnaha ujeedadu intaasu beydkii ku daaye laakiin waa kii marka horeba nidhi calaa khilaafihi wasfiye wasfigiisii uu xaqiiqa ahaan lahaa ee filwaaqic uu uguba sugnaa si ka duwankii loo suuraystay wax kastoo loo suuraysto waxaase ama xisi ha noqdeen ama wax dee aan macnawiyaba haba noqdeene kaas baa jahli murakaba laydha abyaada laqba ahaan waan kusoo laamiya maxay tahay jahligiibuu inoo tacriifinayaa koleyna waxaan filaya culimmadu halkan waa umuuro dee laga yaabaa kolkol dee tacriifyadan iyo waxay mooyaane iska yar waadaxa oo barhkood marba idhaahaan cilmigu dee waa shay cadba oo si loo tacriifiya ay adagtoo malaayiyadoo la iskaba daayaaba roonayd oo midna waa wax la garanayo midna waxaan la garanahayn labadiba waa taas jahligii bal jahligiibuu horta tacriifku marka hore inoo horraysiiyey tacriifkaasna wuxuu aha shaygii oo loo suuraysto si uu ahaa ama se uu yahay uu filwaaqicu ku yahay si ka duwan waana tii aynu ku soo marnay kitaabka hore ee cibaaradiisii aynu soo marnay tan ahayd ee sankuba ahayd marka haddii taa la yidhaha eeg jahligii labada qaybood ee uu inoo dambeeyay u qaybiyeen mid ahaan buu noqon oo shaygii shaygan ruuxani waxbuu leeyahay haddii la weydiiyo wax kaluu ku fasirayaa si uu ahaa si ka duwan buu ku fasirayaa kaa waxaa lagu magacaabaa jahli haddii saa lagu tacriifiyo jahligii basiidka ahaa ee ahayd ruuxan dihnigiisu waxan inaanu kaba marhanyahy wax aanu wax khalfiyu u leeya ama wax aqoon u leeyaba aanu jirin haddii la weydiiyana uu leeya ma garanayo oo jahliga basiidka ay markaa uu hadhow inoo odhan doono meeshii uu ka baxayaayo jahligii murakabka unbaa jahliya laakiin ruuxa marka waxa la weydiiye ma garanayani kaas jahli laguma sifaynayo ayaa arrinkani noqonaya ine waxa la tacriifiyey jahligii murakabkaayo kaasunbaaba jahliya waa shaygii oo si uu ahaa si ka duwan aad u haysatid aad u suuraysanaysid marka lagu weydiiyana wax kale aad ku fasiraysid kaas baa jahliya laakiin shaygii aanu ruuxu dihnigiisu kaba badhnaan kuma jirin uu lahaa ma garanayo jahli markaa ma noqonaya noqonaysa tacriifka hore laakiin maxaa ka mudan tacriifka dambe oo tacriifkii dambe maxay yidhaaheen waa cilmi la-aanu garasho la-aan dee kaasaa jahliya ruuxii wixii ma garanayo waa jaahil buu kaba yahay laakiin labuu kala noqonayaa midi ruuxii waxaan ma garanayo oo wax fikraduu ka haysaa ma jirto haddii la weydiiyana la adri baa jawaabtiisu tahay jahli basiida markaa la odhanaya isagaa laba qayboode midna waxa weeye fikradan ama san isu haysta ayaan si uu ahaa ahayn oo si u haysaa si ka duwanba ah wax kalu kuma fasiraya kaa jahli murakaba la waana jahliga xun oo ruuxu eeg laba jahli baa meeshii kulmaya mid horta wixii jaahil buu kaba yahay midna inaanu gara wuxuu isu haystaa inuu garanayo dee waaday badantahay maanta waxyaalaha caynkaasi way badantahay khaasatan umuurahan diinta oo kalood moodo ciddee ilaaliso taa dhowrta aanayno nin kastaaba iskaba fatwoodo siuu doonaydha wixii oon macrifadii iyo aqoontii iyo aanay umuuruhu jirin haddaba jahligii naftiis inuu jaahli horta wixii jaahil buu kaba yahay waxaa kaluu ka jaahil yahay jahligiisan oo wuxuu leeyahay waan garanayaa buu leeyahayoo inuu jaahil ka yahayna dee taa jaahil buu kaba yaho laba jahli baa kulmay waa jahli xun markaa kaasi waa jahli murakaba ta kalena waa jahli basiidoo dee isagu waaba tacriiq wixii oo loo sheego unbaaba jahligiisaasi si dhib yar ugu suulaya kanse muran baabu keenayaayo ma arrinku saa maha ayuu leeyahay waa san oo isagu bal markaa kaasna jahli murakabaa la yidhaa bal markaa misaalka uu la yimina wuxuu kaba dhigay athara horta meeshan rayska ama ciidan yar qoyan thara waa la yidhaa waxaa kaloo la yidhaahaa dee dhulkana wamaa taxta thara qur-aanka inooguma soo aroortay ilaahu isagaa dhulka iyo samooyinka iyo de wamaa taxta thara waa ardadii oo dhanna athara waa la yidhaa haddaba in kaba soo qaado waxaan dhulka ka hooseeya dhulka dhexdiisa kuma jira innagii ma arkayno fikrad aan ka haysanaa ma jirto markaa waxaa jaahil baan kaba nahay way naga qarsoontay hadday amwaadi ku jirtaiyo hadday xubuub la beertaa ku jirtaiyo haddii wax kale waa wax nagaba qarsoon marka jahliga noocaasi waa jahli basiidoo ee ruuxu ma odhanayo meyi waxa iyo waxaa waxaan si ahaa si ka duwan uu haysto u suuraysanaya meeshii ma taalo waa jahli uu ka jaahil yahay taasoo waa waxaan dee ama kolkol idraagiisa iyo garashada u gartaaba ay adagta un garan karahaynba kaasi waa jahli marka kaas ujeedada mataxtara wuxuu u wadaa wixii ruuxu aanu xataa diinigiisa uu kaba madhnaa wax macrifo u leeya aanu jirin sheegasho uu sheeganayo garashadiisa aanay jirin oo dee tanba uu kuba miaaliyay sida dhulka ama ciidda wixii ka hooseeya oo kale jahli basiiduu noqon ama jahligii murakabka waa kaa uu cad yahay waa wixii oo si uu aha si ka duwan loo suuraysto saddexa bayd intaasuu inoogu sheegay markaa ka hore waa tacriif baydka hore laakiin ka labaad waxaa inoogu sugan tacriifkan caam in markaa jahliga anwaacdiisiiba inoo wada kulmansanaya waana dee markaa inoo raajixa oo jahligu in labadii qayboodba jahli la odhanayo eanu ku koobnaynun jahligu ka murakabkaa laqbadan ku laabmaya waljahlu jahligii qul waxaad tidhaa adigu xagga tacriifkiisa fii tacriifi huwa isagu tasawuru shayi shaygii oo la suuraystaa la yidhaa calaa khilaafi wasfihi wasfigiisii si khilaafsan oo ka duwan loo suuraysto ruuxu u fahmoba ama u haysto si uu ahaa si ka duwan alladii wasfigaasoo calaa uu kor noqday shaygii bihi isaga wasfigan uu ku kor noqday oo macnaa muxuu kaga kor noqday waa waxyaalihii kale uu kaga socnaaduu kaga duwan yahay weeye waqiila waxaa la yidhi xaduljahli jahliga xadiisu tacriifkiisu faqdulcilmi waa garasho la'aanun cilmi la'aanun ama intifaaulcilmi siay barhkood kaba cabireen markaa marka faqdulcilmi nidhaahdo maxaa uu noqon laba u qaybsamaya oo labadiina muxuu yidhi qad sumiya markaa waxaa lagu magacaabay jahligaas basiidan ku basiida jahlan basiidan ow murakaban amase jahli murakaba ujeedadu wuxuu u kala baxayaa laba jahli basiida iyo jahli murakaba ka basiiduhu jahliga kiisa basiidka waa basiid waa shay sahlan oo fududon tacaqid kuba sugnayn marka kani waa waxa ee liadnaa macrifa ama liadnaa tanbiih iyo tacliim ruuxii kaga tegaya basiidu haddaba basiidkiisu fii kulli maa kii dhammaantii buu adee taxta tharaa ciidda hoosteeda kuba sugan waa ujeedadu waxaa halkaa ku sugan jahli baan kabanahay jahligeedna waa jahli basiidoo ruux dee si kale u suuraysanayo lamay waa waxaa arinku ma jiro aaliban tarkiibuhu tarkiibkiisna waa jahliga kiisa murakabka halkii murakaba markii hore kaba cabiray waa fii kulli maa kii dhammaantii buu ahaaday tusawira la suuraystay maxay lagu suuraystay calaa khilaafi wasfihi filwaaqic wey wasfigiisa uu waaqica uu kuba leeyay si ka duwan kaas buuyaan bal haddana cilmigii buu inoo sii qaybinayaayo cilmigii daruuriga ahaa iyo cilmigii nadariga ahaa taqsiimkiisii aan horeba u soo aragnay oo wuxuu hi walcilmu cilmigu imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar ruuxa daruuro ahaan ugu xasilo oo wuxuu aanu iska daafici karayn inuu ku qasban yahay sidaasuun inuu dee waxa weeyaan uu noqdo aw amase xaasilun uu yahay mid ku xasilaya biiktisaabin kasbasho nadar iyo istidlaal iyo iktisaab ku xasili labadaasuu noqonayaa cilmigii falawalu ka hore kalmustafaadi kii la faa'iidaysanayeyba weeye bilxawaasi xawaastii lagu faa'iidaysanayay ee uu ruuxu ugu xasilaya xawaasta alkhamsi shanta ah ooba kuwanoo bishami urtii aw bidawqi dhadhankii aw bilamsi taabashadii iyo wasamci maqalkii iyo walibsaari araggii kii uguba xasilayay kaaba weeyaan uma taali wataalii dhahoo umad macna wow una halkan falawal marka wataaliika kaa soo raacayaana maa kii weeye kaana ahaaday mowquufan ku ku taagan oo ku xidhan oo dee isagii ka dhalanaya markaa cala istidlaalin istidlaal daliishi la daliishado waxa ma dalab la dalbo daliil iyo wixii u daliilkahayo la urursadoo la eego oo dabadeedna halkaa wax lagala soo baxo wax laga kasbado cilmi laga faa'iidaysto kaasba weeyaan bal halkana cilmigii ayaa wuxa ay u qaybiyaan cilmi daruuriya iyo cilmi nadariya ama taas labadaasay u kala qaadaan horena waan u soo aragnay cilmiga daruurigii waxa weeye waa ruuxa cilmigan dee cid kasta la wadaagsanaya dadka oo dhanbe caamo iyo khaasaba la wadaagsan yariyo weynba dadkii uba xasilaya kaas baa waxawey ee ruuxii isagu aan istidlaal iyo tatabuc uu tatabucay adiladii waxaan tilmaamaysay iyo fikir uu ku fikiray umuurahaasoo bal inuu fiirsaday oo uu rogrogay oo marka halkaa uu natiijo kala soo baxay aan kuba imane ruuxa isaga ikhtiyaar la-aantiisa ugu xasilaya kaas een welibana iska daafici karahayn oonuu wuxuu iska daafici karaya ahayn kaas baa cilmi daruuriya la ydhaa marka iyada mid kitaabkii hore waxaan ku soo aragnay laba shay laba miaal buu ina siiyey mid waa matigiiyo raaxata mid waa waxaan xawaastan inoogu xasila ee dariiqeeda kaba faa'iidaysanayno arinta labaad ee matnigii inooguba sugnaydna waxaad wixii tawaatur ku yimi laakiin maanta malaa nadmiga cidhiidhi ku noqdayoo halkii lafdigii aw bitawaaaturidii aynu soo maray iyada kuma sugna kitaabkeennan oo matnigii yaraabaa taa la dheer laakiin isaguba dee makakaaf buu geliyey kalmustafaadi oo inaanu kanuun ahayn waxyaalo kale ay jiraan oo iyadana amilo u ah isagiiba cibaaradan kaafta ayaa ishaarayse laakiin nadmigoo ku cidhiidhi noqday ayaanu bal markaa taas maanta tawaaturkii aanu sheegin bal marka haddaan kan eegno wuxuu leeyahay oo ama uja aynu sayn horeba u soo ogaanay imarka ilaahay subxaanah wa tacaala umuuro xawaas buu ina siiyey aynu dee waxa weeyaan cilmi inoogu yimaado dariiqeedaan kama faa'iidaysano xawaastan shanta bal araggan ka soo qaad imanka waan is horfadhinaa waan is arkaynaa waxaan ama ciddii aad arkaysiiyo wixii mar'iga ahaa ishaadan ku dhacday de hadday ishaadu caadi tahay oo ay caafimaad qabto taasoo kaleo wixiina wax aad kaaga dheero shaki kaa gala aanu ahayn araggan ishaadu ay ku dhacday ayaa garashadii ay kugu xasilaysaa waxa garashadiisa ay kugu xasishay ruuxan aad arkaysaa rag iyo dumar waxa uu yahay oo kale mid dheer iyo mid gaaban wuxuu yahay wuxuu midabkiisu wuxuu yahay markiiba araggaas ayay kugu xasishay araggaasi wax istidlaal iyo inaad balfikirtood u fiirfiirsatood adilo urursato si aad cilmiga u faa'iidaysato maaha aragtida aad aragtay ayaad wixii ku ogaatay marka taasoo kale waxaad welibana iska celin karto ood is odhan karto may malaa waxan isaa maaha dee kolley way soo mareen caalamka bal muslimiinta dhexdooda way soo mareen oo kutubtooda hore kolkol kalaamka ama caqaa'idkana dee iyaga niqaashkood iyo la hadalkoodu qarnigii labaadba malaa waa jiray niman sufastaa-iya ay odhanayeenoo odhanayay ashyadan xaqaa'iqdooduba maba jirto waxan waaba khayaal oo kale waxaa filaya caqaa'id koley soomaali dee inaga mandiqadeenna macruufku ahayd kutubtii waqtigaas ku jirtay muqararka ahayd ee la aqrisan jiray dee marka waxaan filaya waqtigaa hore oo ayaa inta badan toddoba kitaab ama dee haddii mid kale lagu daran sideed bay noqon laakiin toddoba ay siraacin jireen oo kale mid ka mid ahayd waa caqaa'id annasafiya caqaa'id la odhan jiray wuxuu kuma bilaabayay xaqaa'iqu alashyaai haabitatun khilaafan lisufasta'iyati ashyaada xaqaa'iqdeedu waa wax jirta iyadoo qolada aan khilaafaynin sufastaayo laydhaa oo leemeeyo waxaan waxaanba san ma aha bal haddaba dee taasi waa caqli darro iyo malaa waali nooc waali uneh bal waxaan leeyahay aragga aad wixii aragtay baa macrifadii ay kugu xasisha cilmiga kugu xasilay cilmigaasa mid aad adigu iska shakisiin karto maya waxaan isaa maaha maad daafici karta maaha saasoo kale bal ka soo qaado haddii uri ay jirto hawadani ay soo qaado oo kale dee hawada aad uriso urtani ay kuba dhex jirtay urtimi dee ruuxii haddii aan durihayn haddii aanu ku dee ruux adigu ama xanuun ama wuxuun ugaba tegay ama nabargaadhay urtiba aan ahayn umuuru ay caadi tahay dabiici tahay urtaa uu uriyeyba waxaan raayaxadan inay jirta uu haleelay wuxuu markaa hadhow istidlaal iyo nadar u baahan maa haddaba ujeedadu samcigiina sawdka aad maqashay dhawaaqaygan aad maqlayso dhawaaqi waa idin xasili macrifadiisa waa idin xasishayo wux ruuxuu istiidsiin karo ama iska celin kara maa ama nadar iyo daliil uma baahan dhawaaqa maqalkiisii dhegtaada uu soo gaadhay ayaa waxa weeyaan wixii uu kuba xasilaya haddaba cilmiga caynkaasa waxaa la yidhaha cilmi daruuriya ayuu noqon cilmi iktisaab maaha iktisaabku waxay ka dhignaan layd waa nad fikir aad wixii dee fii xaali lmanduuri fiih bal waxaan aad doonaysa inaad macrifadiisa heshoorta ku fikirto aad u fiirsato istidlaal aad adilo urursato markaa dabadeedna uu kuu yimaado cilmigii laakiinoo taasoo dee dadkii qaar ee fikir ehel u ahaa istidlaal ehel u ahanbaa kaa helaya laakiin kani waa kaa ruux kastaba u xasilaya haddaba kaa maxaa la yidhaa cilmi daruuriya la yidhaa cilmigii tawaaturkana horeynuu soo aragnay baltaaba weeye ama iyada wixii aan taa ahayn ee ruuxa uu kasbanayo ruuxu uu yahay bal maalan u fiirsanayo xawaashiisii eegayo rogrogayo wixii daliilee tilmaami lahaa wax ka qaadan lahaana uu urursanayo dabadeedna uu markaa halkaa macrifa ay ugaba xasilayso maxaa la yidhaha cilmi nadariya ama cilmi iktisaabiya intaa weeye intan abyaadda inooguba sugan laqbadu man ku laabmaya waalcilmu cilmigii imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar ama daruuro ahaan ruuxii ugu xasilayo aw amase xaasilun mid xasilaya uu yahay biiktisaabin kasbasho labadaasoo u kala baxaya falawalu kahore kalmustafaadi waxaaba waa sida kii laga faa'iidaysanayay ama la faa'iidaysanayay bilxawaasi xawaasta lagu faa'iidaysanayay alkhamsi shanta oo kale kaasoo kale weeye macnaha wax kalena way jiraan sida kii tawaaturke iyo bishami ka bedel bilxawaasi alkhamsi bay bedel ka tahay bishami ur lagu faa'iidaysan aw bidawqi dhadhan aw bilamsi wasamci maqli walibsaar uma taali kii kaa soo raacayay waa kuli biiktisaabine maa kaana mawquufan cala istidlaali matnigiina waxaa inoogu sugnayd halkan cala alistidlaali wanadar ama cala alnadari waalistidlaal lafdigii nadarna deeqa nadbibuu u gooyey nadarna waa fikirka wixii markaa fii xali manduuri fiihi la u fiirsanaye la eegayo istidlaalkuna waa dalaba daliilu inoo keeni doono haddaba wixii istidlaal iyo dalab daliil kuba xidhan iyo ufiirsi iyo fikir xaalkiisa laguma fikiro taasna waxa la yidhaahaa iktisaabi iktisaab ama se dee cilmi iktisaabi ama cilmi nadari ama dhaho istidlaalka haddaba muxuu yihi waxaddu listidlaali istidlaalka xadiisu oo waa tacriifkii istidlaal alistidlaal xaggii luqadana waxaabay tahay in waa sintiyatadu waxay faa'iidaynaysaa dalabo waa daliil doonitaankii ama dalabkii qul waxaa tidhaahaa amaa kii weeye istidlaalka xadi yajtanibuu soo jiidayo oo lana inaga inoo keenaya daliilan daliil murshidan ina tusayo inagu hanuunin lima duriba wixii madluubka ahaa ee la dalbayay istidlaalna maxaa la yidhaahaa oo imika inoogu sheegaya inay bal kol haddii uu maa kaana mowquufan cala istidlaal yidhi buu doonay inuu istidlaalkii iyo daliilkii labadaba inoo sheego walow laftigii nadar muu dhigan oo markaasaa daraaddeed umuu soo celinayn halkan iyada tacriifkeedii istidlaal waxaa la yidhaahaaba waa dalabu daliilun waa daliilkan madluubkayna gaadhsiinaya wixii aynu u jeednay aan ku gaadhayno kaas dalabkiisa la dalbo ayaa istidlaal laydhaha waa daliishi wax la daliishadaa ma urursigan adilada la urursanaya ee la dalbaya bal daliilkii waxaa ku tusilaa kaas baa istidlaal lagu magacaabaa ee daliilkuna muxuu noqonayaa waa waxaa almurshidu lilmadluub siduu cibaaradan kaba cabiray daliilan murshidan limadlub oo daliilna waxaa la yidhaahaa waa wixii kugu hanuuninayay kutusayay wixii muraadka ahaa wixii maqsuudka ama madluubka kutusayay kaas baa daliil la yidhaha intaa wey waxad listidlaali istidlaalka xadiisu qul waxa tidha maa yajtanibu waxa soo jiidaya waxa keenaya lana inaga inoo soo jiidaya inoo keenaya weeye daliilan daliil daliilkuna waa tan isagana daliil wuxuu yahay daliilkaasoo murshidan kugu hanuuninayo kutusaya limaa uliba wixii la dalbayo daliilna waxaa la yidhaha almurshidu ila lmadluub waa wixii madluubka wixii kutusayay istidlaalna maxaa la yidhaha dalabu daliil wey waa daliilka dee waxaa ku gaadhsiinaya dalabkiisa la dalbo bal alfaado kaloo cilmigii dee muqaabilkii ayuu halkana inoogu tacriifinayaa aada u sahlan wuxuu hi markaa sheekhu raximah llahu tacaala wadannu dannigu tajwiizu imri'in shaksi bannayntiisa ayaa la yidhaha amrayni laba amar uu banneeyo murajixan xaalu yahay mid raajax yeelaya liaxadi lamrayni labada amar mid ahaan raajax yeelaya faraajixu markaa ka raajixi almadkuuru la sheegay oo waa labadan amar ew mid ahaan dee raajaxaya agtiisa raajixa madkuurkaa yusamaa kolay markan wasanka ama beydka ku inshaadayno daruura waxay keenaysaa shicir bay keenaysaa inaan waxa weeyaan siinta aan sukuumino miimtana aan shadada ka dayno markaas oo yusmaa baan odhanaynaay imika laakiin daruuradii ma jirtee yusamaa waxaa lagu magacaabayaa dannan danni baa lagu magacaabaya wadarafu darafkii almarjuuxu laga raajixa ahaana yusma iyadana marka wasan ahaan imakase yusama waxaa lagu magacaabaya wahman wahmi baa lagu magacaabaya taasi waa dannigii iyo muqaabilkii oo wahmi ah washaku shakiguna tajwiizun bannayn weeye labadii amar la wada banneeyo bilaa rujxaanin waan ku soo noqon waxaa laga yaabaa inaan dee lafdi kale idin yaaleen bilaa rujxaanin raajaxan la-aan ama rujxaan raajixaataan la raajax yeelaya liwaaxidin mid ahaan la raajax yeelaya ida iyadoonay jirin xayu meeloo istawa ay siman yihiin oo sinaadeen alamraani labadan amar ee ruuxu wada bannaynayay oo siman yihiin waa umuuro aan soo wada marro xaylati inay aada u wada saariyiin oo kutubtay horaan kuba soo marray muxuu imaka noo tacriifiyey dannigii iyo shak iyo wahamkii iyo shakigii marka dannigii wuxuu inoogu tacriifiyey waa mala-un oo ujeeddadu laba shay laba ixtimaal baa jira imaka ka soo qaado roob baabada-yo tan imaka dee yaqiin bay inoo noqotay ama inuu teexayo bal intii hore ee adugu hadduu shoox yar iyo sanqar yar aad maqashay aanad hubin oo kale maxaaba jiray inaad dee waxa weeyaan badnaynaysa laba amar in roobda waxaase sanqar roob tahay inaanay ahayn labadaas laba ixtimaal baa yimi marka dhinac baa kuu raajaxa ood leedahay mee waa maya waxaas oo waxbaad u malaynaysaa kaa dhinacii raajaxana danni baa la odhan dhinaca markaa aan raajaxa ahayna dhinacaan raajaxayna waa kan wahamka la odhanayo oo dee waa ruuxa waxaa dee marka in ama iyada haddii bal taasi waa dani in shaki markay noqoto fuqahadan marka la eego marka baabkan sujuud sahwigiiyo la joogo shaki waxa dhici karta in danigan iyo shakiga waxsan tacriifyadu imanka qayb shaki iyagu ay wada yidhaahaan ama marka ay leeyihiin alyaqiin laa yusaalu bishaki oo kale qaybahan imanka oo dhan shakiga iyagu fuqahadaasi raaciyaan laakiin usuul marka aan joogno iyo tacriifyadan dee marka meeshan la tacriifinayo shakigu wuxuu noqonayaa labadii ixtimaal markay ruuxa agtiisa ku siman yihiin dhinacna aanu la raajax ahayn ee meeshii labadii waa ku taradudaya midna uma raajaxa kaas shaki baa la odhan haddii dhinaca raajax yahayna dhinaca raajaxana danni dhinaca kalena waa muqaabilkiisan wahm intaas weeye intuu inoo sheegay marka wuxuu uhi wadannu dannigu tajwiisu mri'in shakhsi bannayntii weeye amrayni laba amar uu wada banneeyo laba ixtimaal meeshii oo imika nusuululmadar iyo cadamu nusuulilmadar badhe murajixan xaal yahay mid raajax yeelaya liaxadi lamrayni labadaa amar mid ahaanoo nusuulmadar baabu raajax yeelay bal markaa taasi waa danni faraajixu markaa raajixa ka raajixa labadan ixtimaalka raajixa almadkuura lasoo sheegay yusamaa waxaa lagu magacaabayaa dannan waarafu darafkii almarjuuxu laga raajixaana yusamaa waxaa lagu magacaabayaa wahman ama wahman waham baa lagu magacaabayaa washaku tajwiizu bilaa rujxaan baan idhi waxaan taa u leeyahay oon saa u doortay walow aytaa la taxriiru bilaa rujxaan dee aan arkaynaa nusqooyinka matiga qaarkoodoo tajwiis ay kuba sugan tahay ama mid a haysataan ha noqdo ama mid kaloo aydaan haysan haba noqdo waxa weeyaan waxa aynu matigii ku soo aragnay waraqaadkee uu nadminayay washaku tajwiizu amrayni laa masiyata liaxadima cala alaakhar taas buu nadminayaa mutuuntii qaarna ama dabaaca nusqooyinkii kitaabkana barhkood saasaa ku sugan sharxan ana ama kan aan hayo malaa kutubtii ugu horreeye la madbaceeye kitaabkana taxriir baa ku sugan oo bal uu sii fasirayu taqwiim kaba cabiraye laakiin macnaheedu intaba daahir maaha xataa haddii taxriir iyo taqwiim yaa looguba fasiro matina waa nadminayay dee kutubtii kalena waa tacriifkii nooguba sugnaa markay shakiga tacriifinayeenoo waxaan bal markaas haddii nusqooyinka qaarkood ay taxriir halkan u dhaceen uguba tagno anugu ma garanayo taasi waayo waana wax dee kutubtii ka wada dhaxaysa kitaab uu nadminayo waa cibaaradii ku sugnayd kutubtii kalena aan kaba helayno macnaheeduna daahirkaye ama taxriir iyo taqwiim iyo waxyaalaha caynkaas oo lagu fasiro xataa macnaheedu waadix ma aha marka waxaan leenahay tan baan ku daysaynaa washaku shakigu tajwiizu bannayn weeye maxaa la bannaynayaa waa lilamrayn weeye ama liamrayni bilaa rujxaanin waaxid haddii kaa hore ay ahayd murajixan liaxadi lamrayni kani waa bilaa rujxaanin rujxaan la-aantii liwaaxidi mid ahaan la raajax yeelo xayu meeloo istawaa ay sinmaan oo ay siman yihiin baa lamraani labadii ixtimaal labadii amar wuu ku taradudaya wuxuu raajax yeelayaa ama hubuut ama intifi ma jirto taasi waa shaki hadduu ama hubuut raajax yeelaya labadan ixtimaal ama intifa raajax yeelayana dan iyo wahan bay kalaba noqon taas weeye ama usuul fiqu allah subxana wa tacaala alam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله